wasaaradda shaqada shaqaalo dhallinyarada iyona ciyaaro ee puntland yadda hafurtay shirka qiimeynta iyona reed anfiiriyowka sanadleega ee mashruuca sagaalkaasi usa kudhiya magaalada garoowe shirkan oyoo ku qeyb galeen agaasimiyaalka waaxa arrimo bulshada ee degmooyinka shante ee ku dareera mashruuca isku-duubiyaalka sagaalka gobol ee puntland ee wasaaradda qeybo kumada ee msiyadyada garoowe iyona shaqaalo wasaaradda shirka iyo waliba laka wadaagay xogo iyona doodo walka oolange waana iyokowsaa ka dhamaadihe tala miri dhale agaasimahaga guud ee wasaaradda shaqada shaqaalo dhallinyarada iyona ciyaara ee puntland jaamac xasan yase sharxaad koobiya muhiimada mashruucga sagal iyona wali useiye
barnaamijkeena wuxuu daaranaya haddii alla ima maantay in aan ka wada hadalno sidaan wada ognahayba mashruucan sagal wuxuu ka mid yahay mashaariicdii la odhan jiray ilet projectska ama mashaariicda isku dhafka ahayd ee eu uu naga taageeri jiray runtii mashruucan mashruuc aada muhiim u ah oo shan degmo ka shaqeeya garoowe gaalkacyo qardho boosaasiya a shantaa degmo oo hadda ay nala joogaan muxuu ahayte dowladaha hoose xubno ka socdo ayuu ka shaqeynayay waxyaalaha uu ka shaqeynaya waxay ahayd waxa la yidhaahdo daryeelka bulshada ama waxa la yihahdo social protection ujeedka laga leeyahayna waxa weeye dadka abaaraha iyo kusoo noqnoqdaan oo iska nugulka noqday in xoogaa waxa la yidhaahdo resiliencyga ama ama adkaysigooda xoogaa in kor loo qaado oo lagu hayo in aysan dadku markasta abaartii aysan hoos u dhicin oo noloshoodii iyo duruufahoodii aysan hoos u dhicin maaragtay waxaa la yidhaahda adkaysiga iyo koritaanka bulsho in wax ka taro mashruucu waxuu ah mashruuc fiican oo lagu taargudgaraynayo dabcan waxaa nala wadaagi doona presentationada teamka halkan fadhiya laakiin guud ahaan sidaas ayuu ahaa mashruuc qurux badan buu ahaa oo hadda saddex san sanadka u dambeeyey aan ku jirno gabagaba ah waxaan u malaynayaa hadda inuusan waqti badan ka harin agost ama september wixii ka dambeeya labada kun labaatan iyo saddex mashaariicdaas waa iska gabagabooyaan waxaan rajaynayaa marka inaad waxyaalihii aan ka baranay iyo waxyaalaha hortibinta leh iyo halkan inaan ku wadaagtaan oo aynu ku wadaagno haddii alla idmo waxaa la diyaarin doonaa dabcan waxaa la yidhaahdo qoraal ku saabsan waxyaalaha inooga soo baxay oo halkan laisku weydaarsaday kadibna aan la wadaagi doonaa meelaha ay khuseyso ujeedkuna waxaa weeye in mashaariicdaan maadaama ay baylod yihiin oo mashaariicdaan daryeelka bulshada oo dhan ay inta badan ugu cusub yihiin inaan wax ka baranno mashruucan marka qaabka uu u shaqeynayay ama mashaariicda hadda anugu ka shaqeyno oo arrimaha bulshada ay u shaqeeyaan waxaa weeye dowladaha hoose baa kaalin weyn ku leh oo implementationka maxaa laga sheeg fulinta meelaha laga fulinayo dadka lasoo dooranay dadka lasoo xulay waxaa ka shaqeyn jiray marka saas si fiican buu maaragtay dhinacaas uu ku fiicnaa wuxuu kaloo ku fiicnaa inuu haba yaraado waxa uu tarayo dadka uu macnaha maxaa lahaa qoyska ama householka waxaa la siinayaa haba wax yarba ha ahaadeen laakiin runtii meelo badan aan tagnay waxaad moodaa inuu si fiican uga qayb qaatay nolosha guud ee qoyskaas dabcan wixii kaloo ka dhidhimana waxaa laga baranayaa shirarka noocaanaha yaa looga lagu maxaa lahaa maskaxmaal lagu samayn doonaa
mashruucuga sagal waliba uusa ku midaya mashaariicda dowladaha hoose ee laka taagiro usa ona markaasaytiisa gooni ee walankuga wado arrimooyinka abaaro